barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka filimyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah lixda bisha juun sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah koox dhallinyaro dhakhaatiir ah oo adeeg lacag la'aana ka fulinaya goobihii ay duufaanadu saameeyeen ee gobolka odal waxaannu halkan maanta ku siin doonaa adeeg caafimaad oo isugu jira caruurta iyo hooyada iyo dhallaanka marka caafimaadkaas wuxuu ka koobnaan doonaa in la siiyo ilaa dhowr boqol oo qoys oo ah dad gaari ilaa siddeed boqol oo qof inay halkan ku helaan caafimaad waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyaro badan oo shaqo ka hela ganacsiyada yaryar ee ay furtaan tobanka dambe ee bisha ramadaan
sidoo kale dhegaystayaal waxaan idaacadda barnaamijka duhurnimo ka maqnaan doonin qasiidooyinkii bisha barakaysan ee ramadaan
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
xulafada maraykanka ayaa waajihi doona khatar culus haddii ay sii wadaan inay la sii ganacsadaan amaba ay ganacsi la sii wadaan dalka iiraan khatartaasi oo ay suurtagal tahay inay ka mid noqoto in maraykanku uu cunaqabatayn ku soo rogo wasiirka dakhliga ee maraykanka ayaa salaasadii ka digay adeegsiga in iiraan shirkadaha shell iyo weliba sii socoshada maalgelinta sharci darrada ay tahay mid aan isbedelin kadib saxiixii heshiiskii hubka nukliyerka ee sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa bishii hore shaaciyey in maraykanku uu ka baxay heshiiskii hubka nukliyerka ee dhex maray maraykanka iyo qaar ka mid ah quwadaha adduunka ugu waaweyn iyo dalka iiraan isagoo heshiiskaasi ku tilmaamay mid aan fiicnayn islamarkaana hal dhinaca waxaa kaloo uu madaxweyne trump mar kale amar ku bixiyey in dhammaan wakaaladaha maraykanku ay dib u hirgeliyaan dhammaan cunaqabatayntii hubka nukliyerka ee ka dhanka ahayd waddanka iiraan foolkaanaha viego ayaa mar kale ka qarxay buuraleyda dalka guatemala kaasoo shaqaalaha gurmadka iyo dadka kaleba ku khasbay inay goobta isaga cararaan hay-adda masiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa amartay in laga daadgureeyo dadka degan meelaha u dhow dhow halka ay foolkaanadu ka ololeyso qaraxa cusub ee foolkaanaha ayaa yimid xilli dadka ku nool meelaha u dhow foolkaanada aysan helin wax degniin ah taasoo keentay argagax talaadadii shalay dowladda guatemala ayaa bilowday aaska qaar ka mid ah laba iyo toddobaatan ruux oo ku dhintay foolkaanadii koowaad kadib markii la aqoonsaday heybtooda shaqaalaha gurmadka ayaa weli sii wada howlaha samata bixinta waxaana sii kordhaya tirada dhimashada dadka ku dhintay foolkaanaha guatemala
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaas aad kala socotaan oo idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington koox dhallinyaro dhakhaatiira ayaa adeeg lacag la'aana ka fulinaya qaar ka mida goobihii ay saameeyeen duufaanadii ku dhuftay gobolka awdal xubnahan oo isugu jira dhakhaatiir takhasuskoodu yahay cudurrada guud iyo weliba carruurta islamarkaana ay hawshoodaasi ku helinayaan kalkaaloysooyin caafimaad ayaa sheegay inay adeeg caafimaad siin doonaan ilaa siddeed boqol oo qof oo isugu jira carruur iyo weliba dadwaaweyn sida warbixinta ku sheegaya wariyaha v o ede boram haashim sheekh cumar good siddeed boqol oo qof oo iskugu jira dad waayeel ah iyo carruur oo ka mid ah dadweynihii ay waxyeelada ballaadheen ee naf iyo maalka iskugu jiray ay gaadhsiisay duufaantii sagar ee laba toddobaad ka hor ka dhacday gobollo ka mid ah somalilan gaar ahaan gobolka awdal ayaa fursad u helay inay ka faa'iidaystaan adeeg caafimaad oo ahaa mid lacag la'aan ah adeeggaasi oo ay bixinayeen dhallinyaro dhakhaatiir ah oo si mutadawacnimo ah ugu fidinayay dadweynahaasi baahida caafimaad qabay dhakhaatiirtan oo ka mid ahaa dhakhaatiirtii ka qalinjebisay jaamacadda caafimaadka ee camuud ee magaalada boorama ayaa bixinta adeeggan gacan ka helay shirkad ganacsi oo ka shaqaysa caymiska oo la yidhaahdo takaaful goobaha adeegyada caafimaad laga bixinayay oo ahaa deegaano hoos yimaada degmada baki ee gobolka awdal waxaa hadal kooban ka jeediyey doctor muxiyadiin xasan oo ka mid ahaa dhakhaatiirtii goobahaasi gaadhay
ugu horeyn waxaan u mahadnaqaynaa ilaaha subxaana wa tacaala mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqaynaa dadka deegaanka degan ee sida fiican noo soo dhoweeyey waxaa shirkadda caymiska ee takaaful ay adeeg bilaash ah oo caafimaad ay ka fulinaysaa xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmada ruqi taas oo igu tala gashay dadkii ay masiibadu saamaysay masiibada oo ka dhacday dhammaan gobollada galbeedka waxaa kaloo shirkaddu daawooyin agab daawooyina ay guddoonsiinaysaa xarunta hooyada ee dhallaanka waxaa kaloo shirkaddu waxa weeyaan ay maanta fulinaysaa khubaro caafimaad oo la socota inay fariimo caafimaad ama talooyin caafimaad ay gaadhsiiyaan dadkan deegaanka ku nool ee u badan beeralayda sidoo kale cabdirashiid maxamed daahir oo isaguna ka socday shirkadda caymiska takaaful ee dhallinyarada caafimaadka gacanta ka siisay hawshoodan mutadawacnimada ee adeegga caafimaadka ayaa isna ka warramay ujeedka ay adeeggan uga gacan qabteen shirkaddooda caymiska ee takaaful marka hore ilaahayba mahadleh mar labaad waxaan u mahad celinaynaa dadka deegaanka ruqi oo maanta nagu soo dhoweeyey halkan oo loo fulin doono adeeg caafimaad oo ay fulinayso hay-adda takaaful insurance oo ah hay-ad bixisa caymiska caafimaadka iyo adeega kaleba marka anigoo ka socda gobolka awdal ee magaalada buurama oo takaaful u wakiila waxaanu halkan maanta ku siin doonaa adeeg caafimaad oo isugu jira caruurta iyo hooyada iyo dhallaanka marka caafimaadkaas wuxuu ka koobnaan doonaa in la siiyo ilaa dhowr boqol oo qoys oo ah dad gaadhiya ilaa siddeed boqol oo qof inay halkan ku helaan caafimaad marka waxaa tahay taakulayntan aan samaynayna takaaful waa midii ay mar awalba u fulin jirtay deegaanka somalilan oo dhan kanna wuxuu ku soo beegmay xilli ay dhaceen duufaanadii roobabka watay ee dadka dhibaatada iyo xoolaha iyo beerahaba u geystay marka caafimaadkuna wuxuu ka mid yahay markuu meel roob ka do-o caafimaadka darrada ka dhalata deegaanka marka tii oo aan maanta ku fulinayno arrin bilaash ah oon cidna lacag laga qaadayn ayay takaaful waxay soo diyaarisay dhakhaatiirtan hareerahayaga jooga oo isugu jira qaybtii carruurta iyo qaybtii guud marka waxna la socda laba gabdhood iyaguna ah neersin marka waxaan leenahay dadka deegaanka waxaan rabnaa inaad ka faa'idaysataan adeeggaa laydin filinaya bilaashka ah oo ah mid idinku aad maanta aad ku hesheen jaanis oonay ku helin deegaano kale oo fogfog oo dhibaatadu ka dhacday shirkadduna waxay ballan qaadi doontaa insha allah somalilan oo dhan meeshii ay dhibaata ka dhacdo inay dadku kala qaybsadaan oy halkaas ugu tagaan ayna siiyaan wixii alla wixii caafimaad ay u baahan yihiin oo dhan sidoo kale dadweynaha adeegga loo fulinayo ee ku nool deegaanadaasi ayaa iyaguna ka mahad celiyey kaalmada caafimaad ee ka soo gaadhay dhakhaatiirta dhallinyarada ee ka yimid jaamacadda caafimaadka ee camuud ee magaalada boorama halkani waa tuulada ruqi oo ka tirsan degmada baki gaar ahaan gobolka awdal halka waxaa noogu yimiday koox dhakhaatiira oo ka socota shirkadda caymiska ee takaaful taas oo ay u fulin doonaan dad gaadhaya kun iyo shan boqol oo qoys ama qof adeeg caafimaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqanaa shirkadda takaaful ee noo soo fulisay adeegan caafimaad iyo dhakhaatiirta ka socota gobolka intaba horta marka u horraysa waxaan u mahadnaqayaa ilaahay abuurtay ayaan u mahadnaqayaa ee gebigeenna bayna wada abuuray ayaan ilaahay u mahadnaqayaa sidaa darteed shirkadda caymiskana waa shirkad noo timida oo dawo noo sida iyagana waan u mahadnaqayaa marka labaad waxa weeyaan muxuuha annagu waxaan nahay beeraley beeralaydiina dee wakaasoo annaga dooxii wuxuu noqday doox kale maadaama uu doox kale noqdayna ilaahana abuurtuma wax ka sugaynaa cid kalena wax ka suganaa ma jirto markaa shirkadda caymiska waxaan jecel lahay inay had iyo jeer nagu soo noqnoqtay dawooyinku noogu dee goor walba noo keento idan laba yaan la yskugu kaayo darin xoolihii oo naga dhammaaday beerihii oo naga dhammaaday iyo caafimaad darro idinka intaasaanu iska codsanaynaa ilaahana abuurtana waxaanu ku codsanaynaa inuu beddel khayr qaba noogu beddelo xaashim sheekh cumar good v o e boorama
dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a tobanka dambe ee bisha ramadaan ayaa dhaqdhaqaaq laga dareemaa inta badan suuqyada ganacsiga waxaana xiliyadan oo kale fursado shaqo ka hela qaar ka mid ah dhallinyarada oo ganacsiyo kooban ka furta jidadka waryaheena laasacaano cabdikariim olol ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada laasacaano ee ganacsiga furtay wax ka weydiiyey arrimahani magaalada laasaanood xilliga rabadaanta dhalinyaro fara badan ayaa fursado shaqooyin kala duwan ka helaa qaarkood waxa ay laamiyada ku gadaan dhar kuwo kalena waxa ay ku googooyaan qaraha shaqooyin aad u fara badan ayay fursadaasi u noqotaa magacayga waa ciid axmed cardoofe cabdikarim waad mahadsan tahay runtii haddaan kusoo dhowaado barnaamijkan dhallinyarada siba rabadaantan iyo bishan barakaysan dhallinyaraduna dee dad koley raggu iskuma jiro oo waa la kala firfircoon yahay marka nin kastoo firfircooni shaqa abuur buu sameeyey mid laamiga qarkiisa qare soo dhigta mid muxuu ahay xaraashida soo dhigta oo intuu kaba u dirsado wajaale iyo boosaaso kaga dhufta ciidka sida ciyaalka dherkooda iyo maxay ahayteen alaabta yaryare waxyaalahan ilaacadaha iyo bastooradaha ciyaalku cayaarayna waxaasoo kale hudheydhka keeno iyaguna horeyba u keeni jiray haddeerna casir ka soo dhigay laamiga dhinacyadiisa waa aragtaa cabdikariin haddeer way wada xidhan yihiin awalna cidlay ahaan jira intaa meelaha bajajadu taagan yihiin oo dhan waa xidhan yihiin guud ahaan dhallinyarada waxay noqotaa fursad ay ku shaqaystaan ganacsataduna maxay ka caawiyaanna ka caawiyaan dalabaadka sida qaabka ay alaabta u dirsanayaan oo kale simbal meelaha ay degayaan oo kale meelaha maaragtay sida habeenkii leyr ku xidhan yahay oo kale meelaha istaraatiijiga ee dee dadku isgoysyada oo kale marka aad iyo aad dhallinyaradii gobolka oo u baahan in la gacan qabto qofka shaqaysanaya ama dhaqaaqa muujinayana la socda xaaladda dhallinyarada bal ka waran xagga shaqa abuurka bisha rabadaan iyo sida ay dhalinyaradu muhiim ugu tahay inay fursadan bishan aysan daynin shaqooyinka ku soo biireen magacaygu cabdirashiid maxamed axmed cabdikariinow waxaan yara fiirfiirinay dhaqaaqa iyo shaqada ka socota iyo dhallinyarada iyo waxaan ku soo arkay waxyaala aad u fiican oo tusaalahaan waxaan soo arkay hadeer marka dhallinyaradii afar afar sentadar bay soo kaxaysanayaan meesha shaarhka ama surwaalka sisan lahaayeen dhowr iyo toban doolar waxay ku helayaan afar ama shan ama lix doolar waxay ku helayaan ku arkaysaa dhaqaaq fara badan dhallinyaradii oo shaqooyin badan wada xaraash kusoo batay suuqa oo waaga hor waxaa arki jirtay magaaladeena lagama aqoonta badan wax xaraashka la yidhaahdo hadda laakiin balqaadii gelinka hore iyo galatida suuq soo martid waxaa arkaysaa xaraashyaal fara badan oo suuqa daadsan dhalinyaro fara badanoo iyagu markii hore ka xishoon jiray inay shaqeeyaan ama qaarkood guryaha iska aad bay ugu badan yihiin waxaan u malaynayaa in hadda dad badan isuga fahmeen ganacsiga iyo inaan laga xishoon waagar waxaa arki jiray nin ama sekondary ka baxay ama laga jaamacad ka baxay oo ka xishoonaya inuu suuqa ama meherad ama bacdo wuxuu dhigto laakiin hadda xataa waxaa arkaysaa ganacsadeyaasha waaweynaa oo intay yimaadaan maxaa sheegaaye suuqa qayb markii la yidhahda boosay ka yimaadeen oo suuqa dhiganaya maxaa sheegaaye bacdlayaal ama warca dhiganayo xaraash maxaa baalkeenaysanayaan runtiina waa waa isbeddel ku yimi magaalada muddo ku dambeeyey oo ganacsi fara badan baa la furaya weliba dhallinyarada ah dhalinyarada oo kale maxay uga dhigan waxay uga dhigan tahay waxa weeye inay fahmeen waxa weeye dadalkooda iyo waxa yaala in lacagtu halkan taalo oo lin meel kale waagur waxa laga jiro qofku inuu yiraahdo dhalinyarta tiraado oo laasacano haddaad inaan ganacsi ka furo oo waxa weeye waxba laga heli maayo ama boosaaso u aado ama waxa meel kale u aado laakiin hadda wuxuu fahmay inay ka maqnayd awal hore qaabka loo ganacso qaaba bajaajbaa sicid sheegaya qaaba bajaaj wada qaaba qaraga gadaqaadba saambuus iyo waxa weeye waxyaalaha lagu afuro waxa weeye suuqa keenaya iyana gadaya yacni dhaqaaq fara badan baa socda dhaqaaq fara badan baa socda baan waxaan ugu farxay magaalada marka suuqa soo maray dhallinyarada shaqaynaysa aan arkay intay trailing waa hadda meeradan dhan haddaa soo martid dhallinyara haysta hadda jaamacadii waa horta way bateen iskuuladii way bateen maxadadii way bateen marka markii aqoontii fara badatay dadkii waxay fahmeen ganacsiga waa jaamacadahan magaalada ku yaalla sida nugaal iyo ilays iyo waxa weeye golis oo kalena waxay fureen kuursooyin fara badan oo ganacsiga oo dadki wax badan fahansiiyey aad iyo aad tan bishan rabadaan waxyaalaha kaga distay xilli kale waxa weeye waa xilli maxaa sheegaaye qaraabada iyo ehelku aad isu caawiyaan oo lacag badan laysu soo dadkaasna waxa weeye waa lagu hadda waxaa arkaya carruur meherada la geenayo toban toban ama dhowr iyo toban carruura la wado oo lacag loo wada gaday dharkii ciidka ama waxyaalaha ay ku ciyaaraan oo kale marka yacni xilligaa lacag fara badan baa suuqa soo gasha marka dhallinyaradu waxay isbadgaleeyaan ama waxay ka faa'iidaysanayaan jaaniska ah ee lacagtaa taalla ee suuqa soo gelaysa inay qabsadaan hadhowna ganacsigooda kusii ballaadhiyaan qaar ka mida dhallinyarada magaalada laasacaanood ee ganacsiyada kooban bisha barakaysan rabadaan ka furtay islamarkaana halkaasi ganacsigooda ugaga warramayey wariyaha v o eda cabdikariim olol haatana dhegeystayaal aynu jaleeco dhinacii kaalmaha qasiidooyinka bisha rabadaan waxaa idinku soo maqan sooma rabadaanta iyo weliba hibe maxamed nuur
codkaasi macaan waxaa ku luuqeynaysay heestaasi fanaanada hibe maxamed hidoon hibanuura waxaana ahayd qasiidada dhinaca ramadaanka halkaad kala socoteen waa v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascad
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhornimo haddii aan ku bilaabo magaalada qudus ciyaar aad u xiiso badan oo dhex mari lahayd waddamada argentina iyo israa'iil ayaa gebi ahaanba la joojiyey kadib markii culays dhinaca siyaasaddii uu soo food saaray xulka qaranka ee argentina ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara argentina gonzala higuain oo la hadlayay telefishinka e s b n ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaanba ciyaartaasi la joojiyey taasina ay tahay ugu dambayntii tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday sidoo kale safaaradda ay ku leedahay argentiin waddanka israa'iil ayaa barteeda twitter-ka iyana ku xaqiijisay in ciyaartii saaxiibtinimo ee argentina iyo israa'iil dhex mari lahayd gebi ahaanba la joojiyey ra-iisul wasaaraha waddanka israa'iil benyamin netanyahu ayaa taleefon oo u diray madaxweynaha waddanka argentina mauricio marsi waxa uu isku dayey in ciyaartaasi ay sii socoto hase ahaatee wax guula kama aanu gaarin dhinaca kale magaalada ramaale ee daanta galbeed ee falastiin ayaa iyana si aad iyo aada looga soo dhoweeyey tallaabada waddanka argentina ay ku baajiyeen ciyaartii ay la ciyaari lahaayeen waddanka israa'iil haatanna haddii aan jaleeco dhegaystayaal suuqa kaliibsiga ciyaartoyda waxaa soo baxaya warar sheegaya in ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester united ee la yidhaahdo marsial ay haatan si xowli ah u doondoonayso kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ninka isagu maamula kooxdaasi dani levi ayaa wararku waxay sheegayaan haatan inuu u jilba dhigtay siduu ciyaaryahankaasi ku keeni lahaa kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsbar ciyaaryahankan ayaa in dhoweyd waxaa soo baxaya warar sheegaya in isaga iyo macalinkiisa morino macalinka manchester united aanay isku wanaagsanayn islamarkaasina taasi ay suuro gelin karto in ciyaaryahanku uu gebi ahaanba codsado inuu kooxdaasi isaga tago ciyaaryahankan ayaa sababaha loo aanaynayo inuu manchester united uga tago waxaa ka mid a kadib markii uu boos ka waayey saddex-iyo-tobanka saddex-iyo labaatanka ciyaaryahan ee xulka qaranka ee faransiiska u matalaya koobka kubadda cagta adduunka ciyaaryahankan ayaa farsamo ahaan la tilmaamaa kuwa ugu wanaagsan adduunyada inuu ka mid yahay hase ahaatee safid la-aantii tababare marino ayaa loo aanaynayaa guuldarrada ka soo gaartay koobka adduunka oo ah in koobkaasi ciyaaryahanada faransiiska ee matalaysa laga reebay sidoo kale kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa iyadana dhankeeda waxay doonaysaa ciyaaryahanka dhinaca daafac uga ciyaara kooxda tottenham hatsbe ee wadanka beljamka u ciyaara ee la yidhaahdo toby aldevred ciyaaryahankan oo sagaal iyo labaatan jir ah ayaa waxa ay kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsbe qiimihiisa ku sheegtay inay gaarayso konton iyo shan milyan oo ganiga ingiriiska ah taasi oo dabcan aanay sahlanayn in kooxda kubadda cagta ee manchester united lacagtaasi si sahlan ku dhiibto sidoo kale kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa iyana waxaa laleeyahay waxay doondoonaysaa ciyaaryahanka labiyo labaatan jirka ah ee u dhashay wadankaasi nigeria ee la yidhaahdo moses zeman ciyaaryahankan ayaa waxaa kooxdu ay ku doonaysaa inay kula soo wareegto toban milyan oo ganiga ingiriiska dhinaca ay ciyaaraha kubadda kolayga waddanka maraykankana haddii aan jaleeco kulankii saddexaad ayaa caawa mar kale laisugu soo noqonayaa oo kooxaha kubadda kolayga ee cleveland cavaleres iyo golden state warriors ayaa ku kulmaya guriga cleveland waxaana labadan kooxood labadii kulan oo ay soo ciyaareen kooxda golden state u suura gashay inay laba lugood soo badiso labada lugood oo dambe oo haatan lagu ciyaaraya guriga cleveland ee caawa bilaabanaya ayaa taageerayaasha kooxda cleveland iyo ciyaaryahanka ay ku dhaartaan lebron james waxay rajeynayaan inay ugu yaraan kulankan koowaad ay badiyaan dhegeystayaal xubintii ciyaaruhu aan naga taabtan ee kulan dambe waa mascad weydile sidaa iyo nabadgelyo
waagaag dhegaystayaal aynu xubintii ciyaaraha iyo maxamed mascade intaasi kaga soo gudubno bal gabagabadii idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aynu kusii dhownahay aan saaxiibkeena nuur bukhaari ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyn haye nuur mahadsaned shirwac xulafada maraykanka ayaa wajihi doona khatar culus haddii ay sii wadaan in ay lasii ganacsadaan dalka iiraan khatartaas oo ay suurtagal tahay in ay ka mid noqoto in maraykanku uu cunqabatayn kusoo rogo wasiirka dakhliga ee maraykanka ayaa salaasadii ka digay adeegsiga iiraan ee shirkadaha shayl iyo sii socoshada maalgelinta sharci darrada ah ay tahay mid aanan isbedelin kadib saxiixii heshiiska hubka nucleerka ee sanadkii labada kun shan iyo tobankii madaxweyne donald trump ayaa bishii hore shaaciyey in maraykanka uu ka baxay heshiiska hubka nucleerka ee dhex maray maraykanka iyo qaar ka mid ah dalalka quwadaha dunida isaga oo ku tilmaamay mid aanan fiicnayn islamarkaana hal dhinaca foolkaanaha viego ayaa mar kale ka qarxay buuraleyda dalka guatemala kaasoo shaqaalaha gurmadka iyo dadka kaleba ku khasbay inay goobta isaga cararaan hay-adda masiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa amartay in laga daadgureeyo dadka degan meelaha u dhowdhow halka ay foolkaanadu ka ololeyso qaraxa cusub ee foolkaanaha ayaa yimid xilli dadka ku nool meelaha u dhow aysan helin wax digniin ah taasoo keentay argagax talaadadii shalay dowladda guatemala ayaa bilowday aaska qaar ka mid ah labaiyo toddobaatan ruux oo ku dhintay foolkaanada teedii koowaad kadib markii la aqoonsaday heybtooda shaqaalaha gurmadka ayaa weli sii wada howlaha samata bixinta waxaana sii kordhaya tirada dhimashada dadka ku dhintay foolkaanadani aad iyo aad ayay umahadsan tahay nuur bukhaari oo dhegaystayaal inala socodsiinaya amaba dib inoo xusuusinaya qaar ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa haatan aynu jalleecno dhinacii qasiidooyinka bisha rabadaan waxaa idinku soo maqan codka fanaaniinta kooxda xidigaha geeska
qasiidadaasi ay ku luqeynayeen kooxda xidigaha geeska ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo intaan hawada ku kulmayno galabta afarta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
xaqa raaci ficilko bisha suuma rabadaan